Magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay la haysashada macaawinada gaar ahaan adeegyada ka hortagga nafaqdarrada carruurta. Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay agaasimaha guud ee Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Dowlad Goboleedka Jubbaland, xubno ka socda Wasaaradda Caafimaadka Jubbaland iyo qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan Golaha Wakiilada Dowlad Goboleedka Jubbaland. Kulanka ayaa waxaa looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa la haysashada macaawinada gaar ahaan adeegyada ka hortagga nafaqdarrada carruurta. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowlad goboleedka jubbaland xuseen macalin cali bayax oo daahfuray kulanka ayaa wuxuu ku baaqay in aan la ogolaan doonin in si qaldan loo isticmaalo adeegyada nafaqdarrada carruurta buskudkan oo hadda meeshan saaran dowladda ama wasaaradaha ama hay-adaha ka shaqeeya halkan localka ah ayaga ma soo iibiyaan ayagana ma keenaan cid baa soo iibis oo waxay ka keentaa harquaterka oo waxay kusoo shibgarayaan maraakiib laakiin buskud walba iyo baaj walba waa la garanayaa meeshuu ku bilowda iyo meeshuu ku dhammaada xogtaasoo dhan lagulama wadaagayo haddii shipmentiga ama baaj nambarada kismaayo imaada haddii lagula wadaaga waxaa laga yaabaa buskudka dhammaan halkan yaala inuusan ahayn baaj nambar looga targala magaaladan oo laga keeno meelo kale oo gaariyaal lagu soo qaado halkaa lagu gadaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa in magaalo kale lagaaga keeno marka dhammaan ayagana hay-adaha mas-uuliyaddii gaarkeed anaga iska saarnay stepskii aan qaadnay kuwa howlgalo shaqeeyo waay laakiin buskudkan supply chain managementigiisii xaruntii lagu sameeyey iyo halka uu dalka imaanayo dowladaha iyo wasaaradaha lala lalama wadaago mana lala macaamilo marka waxyaabo oo run ah markaan hordhignayna intooda badan een madaxda hay-adaha ma ahayn dad arrintan maareyn kara ma ahayn laakiin still haddana waan ku daba jirnaa sharciga ama ama ama bolisiga laga samayn doono food and diversionka wux- wuxuu qeexi doonaa in deeq walba oo la keeno dalkan khaasatan dowlad goboleedka jubbaland inuu lahaado sumad gaar inuu lahaado so that in marka la ogaado waxyaabaha suuqa galay inay waxayna yihiin iyo inay wax kale yihiin sababtoo ah shipmentiga markay ka imaata kaba soo qaad copenhagen denmark meel ku taalla oo intaasoo meel uu soo mara xilliga uu imaanaya intaasoo dhan luubka kuma jirno marka mararka qaarkood in lagu dalaacayo hooyooyinka inta xabad saajid la siiyey inta qeybna gadata qeybna cunuga siis wax ay duruuf ku kalifayso waa